بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وكتابك الدرر البهية إمام الشوكاني رحمه الله تعالى وشريطك أما عجلك كوية تبناد كبلاوانيا إن مؤلفك يري رحمه الله تعالى كتاب الهبات hibooyinkii ayuu kitaab u yaho ku saabsan yahay mualifku saddex mas'alo oo labo aan hore usoo maray ayuu kusoo ururiyey waxaana uu yidhi in kaanat hibadu haddii ay tahay la siiyey qofka bikayri ciwadin midaan bedel iyo hoydaarsi ahayn oon bedel laga rabin falahaa waxa ay leedahay xukmu alhadiyati hadiyadii xukunkeedii aynu soo maray fii jamiici maa salafa wixii soo hormaray oo dhan waa laba eray oo isku macno ah markaas oo isku axkaama wain kaanat haddii ay tahay waxaan hibe ahaan loo isticmaalay biciwadin bedel qof wax lagaga bedelanayo fa hiya baycun waa beec oo ereyga hibe la yidhaahdaayey haddii hibe lagu magacaabo qiimo gaara ma keenayo xaqiiqadiisa wax isweydaarsi iyo ganacsi wax kala bedelasho beeca ayuu noqonayaa walahaa hibadii waxay yeelanaysaa xukmahu xukma albeyci beecii oo kale xukunkiisa yeelanaysaa waana soo maray hiyo hadaaya iyo beec waalcumraa tii la cumri siiyey qofka waaruqbaa lana qoor siiyey tuujibaani labadaba waxay waajibiyaan almulka milki bay waajibiyaan lilmucamari waalmuraqabi kii cimrigiisa ama qoortiisu intay dibadda joogtay nooshahay la siiyey walicaqibihi xerigtiisaa yeelanaya kii dadka dhaxalkiisa leh min bacdihi gadaashii markuu geeriyoodo laa rujuuca fiiha ma lagu noqon karo ma banaana in lagu noqdo xaqna looma laha waxay carabtii jaahiliyada waktigii nabigu calayhi salaatu wasalaam rabbi soo diray isticmaali jireen in ruuxu ruuxa kale ku yidhaahdo neefkan xoolaha beertan gurigan addoontan iyo wixii lamida intaad nooshahay ayaan ku siiyey inta luquntaadu bannaanka taallo eed nooshahay qof socdaba tahay waxna milkiyi kara yaan ku siiyey haddii aad dhimatana de ninkeedii ayay usoo noqonaysaa markaasaa waxaa laysa sugi jiray midba midka kale cumrigiisa yaa dhici jirtay mararka qaarkood xataa inuu tiigsado ama midba midka kale cumrigiisa ayuu eegan jiray milkiyaddii waxaan la doonayo siibuu nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ka dhigay qofkii cimrigaaga intaad nooshahay waxaan adaa iskale la yidhi isagaa milkiyaya dadkiisaana ka dhexlaya ee dib ruux hore uguma soo noqonayso waa laba eray oo isku macno ah cumra iyo ruqba uun dadku labada u isticmaali jireen deegaanada dadkuna loo kala badnaayo qolaba mid u isticmaali jirtay laakiin isku macno wey daliilkeedu waa xadiidkii abi hureyre bukhaariya muslim alcumra miiraafun liahliha cumrada wixii cumri loo siiyey qofka cumrigaa la siiyey waa dhaxal ay dadkiisu iska dhexlayaan riwaayadii muslim waa kay ahayd iyo bukhaari min xadiidi jaabir isagana qadaa rasuulu lahi sal ly slam rasuulkii alle wuxuu xukumay bilcumra liman wahibad lah cumrada la cimri siiyey qofkii la siiyey baa iska leh lafdigii muslim wariyey wuxuu ahaa oo riwaayo kalea ruuxii cumra wax cimriga ha ku furta aan la siiyo fa hiya liladii ucmira xayan wa mayitan walicaqibih nolosha iyo geerida iyo ceeltiisa dambaba isaga ayaa iska leh intaasi waxay ka mid yihiin nusuusta tirada badan ee ku asaxday baabkan waana sida sawaabka mualifkuna u sheegay raximahullah laakiin dadka qaarkii waxay daliishadeen kerimo mudrajaa oo abisalama uu ku daray xadiidka jaabir sidii isagu u fahmay ou yidhi cumradaa nabigu saa u baneeyey waa in la yidhahdo adaa iska leh iyo ciribtaada laakiin haddii la yidhaahdo intaad nooshahay adaa iska leh ninka lahaabay kusoo noqon waana khilaafa nasi walxadiidi weeye wax kasoo qaad ma laha intaasina waa kitaabu alhibaad kitaabu alaymaani kitaabkii dhaaraha weeye dadku markay dhaartaan maxaa lagu dhaartaa maxaa bannaan in lagu dhaartaa maxaan bannaanayn maxaa ka imanaya dhaartii haddii la fulin waayo sidee baa looga kafaara gudanayaa sidee baa la yeelayaa dhaartee baa loo qabanaya teen loo qabanaynin insha allahu wuxuu kusoo ururiyey mualifku sagaal mas'alo oo hadda inugu soo socda masalada koowaad wuxuu yihi mualifku alxalifu dhaartu inamaa yakuunu waxay ahaataa bismi illaahi tacaala magaca alle in lagu dhaartiyo ismigiisa allah arraxmaan lagu dhaarto aw sifat illaah iyo sifo sifaadkiisa ka mida in lagu dhaarto allah ku dhaartay in la yidhaahdo iyo cizada alle iyo naxariista allahn ku dhaartay qudrada ilaahay baa ku dhaartay in saas oo kale la yidhahdo waxaa ka sugan ku sugan saxiix bukhaari min xadiid ibni cumar inuu nabigu alay salatu salaam in badan ku dhaaran jiray laa wa muqalib alquluubi cumarna wuxuu wariyey sida saxiixan ku qoran nabiguna uu yihi zayd ibni xaarisa markuu ka hadlayay aymullaahi alla dhaartiisa iga ahaatay in kaana la khaliiqan lilimaara in badan wuxuu ku dhaaran jiray waladii nafsii biyadih jibriilla sida saxiixa ku taalla wuxuu ku dhaartay markii jannada loo diray iyo naarta soo eg wa cizatikan ku dhaartay laa yasmacu biha axadun jannada ilaa dakhalaha waa galayaa ilaahay sifaadkiisa in lagu dhaarto iyo asmaadiisu waa mas'alada koowaad wayaxrumu waxaa xaaraama bigayri dalika sifaadka iyo asmaada ilahay waxaan in lagu dhaartahay xaaraan weeye waa tiro badan tahay adiladu aan ka soo qaadana xadiidka ibni cumar ee muslim wariyey nabigu markuu maqlay calayhi salaatu wasalaam cumar oo ku dhaaranaya aabbihi wuxuu ihi ina allaha nahaakum alla wuxuu idiin diiday oo idinka reebay an taxlifuu biaaba'ikum aabbayowba inaad ku dhaarataan faman kaana xaalifan falyaxlif billaahi aw liyasmut qofkii dhaaranaya allaha ku dhaarto ama ha iska aamuso lafdi kale riwaayaha waxay ahayd muslim wariye man kaana xaalifan falaa yaxlif ila billah qofkii dhaaranaya alla mooyeen wax kale yuunan ku dhaaranin haddaba ilahay keyrkii in lagu dhaartaayey waa min ashirki ayay ka mid tahay waana kii nabigu yihi calayhi asalaatu wasalaam man xalafa bigayri illaahi faqad ashraka qofka waxaan allah in ku dhaartaayey alla waa u shariig yeelay waana xadiid saxiixa oo imaamu tirmidi abu daawuud iyo keyrkoodba wariyeen sheekh albanina ku sheegay irwaa lkhaliil xadiidka raqamkiisu yahay laba kun shan boqol iyo lixdan iyo kow haddaba waxyaabaha dadku ku dhaartaan aabbaha adeerka ama ahalka iyo qaraabada walaalaha iyo wixii lamida ama xoolahooda inay waayaan ay ku dhaartaan ama dadka qaarkii ustaadka alla iyo nabigaan ku dhaartay qor iyo xeraan ku dhaartay waxaasoo dhan waa min ashirki ayay ka mid yihiin mas'alada saddexaad mualifku wuxuu yihi raximah llah waman xalafa qofkii dhaarto faqaala yidhahda markuu dhaaranayo in sha allah in sha allahu ku dara faqad istasnaa waxbuu la soo haray walaa xinta calayhi wax dembiya korkiisa maaha kama jabto dhaartaas wuxuu ka dhaartay xataa hadduu sameeyo qofku hadduu yidhaahdo wax ka dhaaranayo oo uu yidhaahdo wallaahi yaanan waxaa samaynaynin in sha allah haddii uu ku daro oo wixii uu sameeyo waxba ma dembaabayo waana xadiidkii abi hurayra radia allahu canhu axmed tirmidi ibnu maajah nasaa-i iyo keyrkood ba ay wariyeen aw lahaa man xalafa faqaala in sha allahu lam yaxnaf qofkii dhaarto in sha allahu ku dara lam yaxnaf ma dembaabayo waana xadiid saxiixa sida sheekh albani ku sheegay irwaa lkhaliil laba kun shan boqol iyo toddobaatan iyo laba kun shan boqol toddobaatan iyo kow mas'alada afraad mualifku wuxuu yidhi waman xalafa ninkii ku dhaarta calaa shayin shay ku dhaarta fara-aa arka hayrahu shaygii waxaan ahayn khayran minu inuu ka khayr badan yahay oo ka wanaagsan yahay falya'ti aladii midkii hala yimaado huwa khayrun wanaagsan walyukafir can yamiinihi dhaartiisiina ha ka kafaara guto haddii qofku ku dhaarto inuu waxaa samaynayo ase ay u soo baxdo inuunan samaynin inay khayr roon tahay ama uu ku dhaarto inuu waxa uunan samaynaynin oo u soo baxdo oo u caddaato in inuu sameeyaay ay ka khayr badan tahay dhaartiisiina ha ka kafaara guto wixiina ha sameeyo ayuunan dhaartii ka dhiganin wax hor istaagaya waana xadiidkii cabdiraxmaan ibni samura saxiixeyn ku yiilay uu nabigu yihah calayhi asalaatu wassalaam idaa xalafta calaa yamiinin haddaad wax ku dhaarato fara-ayta hayrahaa khayran minha inay waxa kale ka wanaagsan yahiin ay kuu soo baxdo kuu caddaato fa'ti aladii huwa khayrun ka wanaagsan la imo wakafir can yamiinika dhaartaadana ka kafaara gudo nabiguna wuxuu yihi isagoo iska hadlaya xadiidka abi muusa saxiixeynka laa axlifu kuma dhaaranayo calaa yamiinin dhaar fa araa hayrahaa khayran minha oonu arkay markaa kadib inuu waxaan ahayn dhaartaa inaanan fulinin oonan sii wadin oonan kasoo bixin inuu ka khayr badan yahay ilaa ataytu aladii huwa khayr waxaan la imanayaa ka wanaagsan wa kafartu can yamiini dhaartaydana waa ka kafaara gudanaya mas'alada shanaad mualifku wuxuu yidhi waman ukriha qofkii lagu qasbo calaa yamiinin dhaar fahiya ayru laai fahiya dhaartaasi hayru laazimatin waa midaan ku laazimaynin walaa ya'tamu mana ku dembaabaya bilxinsi fiiha haddii uu jebiyo kuma dembaabayo haddii qofka lagu qasbo wax inuu ku dhaartay inuu samaynayo ama ka dhaartay inuunan samaynaynin oo lagu ikraaho oo ikraah sharci oo muctabar oo qiimayn leh ruuxaasi dhaartaasi uma guntanto wuxuuna lamid yahay qof aan dhaaran waayo kelimatulkufriga oo ka weyn ayuu ilaahay yidhi ilaa man ukriha wa qalbuhu mutma'inun biliimaan qofkii lagu qasbay isagoo iimaanka qalbigiisa ku jiro qofkaasi kuma dambaabayo kelimatulkufrigaas nabigana waxaa ka sugan calayhi salatu salam xadiidkii caanka ahaa rufica can ummati alkhata'u wannasyaanu wama stukrihu calayhi ama wudica can ummati alkhata'u wannasyaanu wama stukrihu calayhi labada ereyba waa soo aroreen ummadayda waxaa laga kor yeelay jabka halmaanka iyo wixii lagu qasbo oo dhan waana xadiis saxiixa sheekh albani riwaad qali ku sheegay xadiiska raqamku sideed siddeetan iyo laba mas'alada lixaad waxa uu yidhi mualifku raximahullah walyamiinu dhaarta alkhamuusu ee dembiga badan khamuus waxaa la yidhahdaa dhaarta ruuxa dembigay gaarsiisay uu gaarsiiyo inuu sidii dembigii ruux dhex galay iyo yamiin lkhamuus la yidhahdaa bal yamiin lkhamuus dhaarta khamuuska la yidhahdaa yamiin lkhamuus loo yaqaanaay hiyo alatii waa midii yaclamu lxaalifu qofka ku dhaaranaya ayuu og yahay kadibahaa beenteeda yamiin lkhamuus waxaa la yidhaahdaa qofka dhaaranayay midda uu is og yahay inay beentii tahay waana xadiidka imaam albukhaari wariyey min xadiidi ibni cumar nin acraabiya inuu nabigu u yimid calayhi salaatu wasalaam oo uu yihi rasuulka ilaahayow kabaa'irta waaweyn maxay tahay wuu u tiriyey waxaa ka mid ahaa walyamiinu lkhamuus dhaarta khamuus yamiinta khamuuska markaasuu ninkii wuxuu yidhi wama alyamiinu lkhamuus yamiinu lkhamuus maxaa la yidhaahdaa nabigu wuxuu yihi alatii yaqtadicu biha waa midda uu ku goosanayo ku qaadanayo maala mri'in muslimin qof muslim a maalkii uu ku dhaaranayo inuu qaato wahuwa fiiha kaadibun isna uu been sheegayo maalka unan lahayn mas'alada toddobaad mualifku waxa uu yidhi raximahu llah walaa mu'aakhadata laysuma qabanayo billagwi dhaarta lagwiga laysuma qabanayo qofku haddii uu dhaar uusan ukala kasin dhaar ahaan uga qastin carabkiisa intuu barta si unuga soo baxdo ma loo qabanayo waana aayaddii qur-aanka ahayd laa yu'aakhidukum allahu billagwi fii aymaanikum alla dhaartiina laqwigeeda idinma qabanayo abu daawuud iyo keyrkiina waa kay caaisho ka wariyeen inuu nabigu yihi calayhi asalaatu wasalaam waxaa looga jeeda aayaddaasi huwa kalaamu arajuli fii beytihi kallaa wallaahi wabalaa wallaahi hada gurigiisa isagoo iska jooga wax dhaaran aan u qastin ereyga sida wallahi uga soo baxda sida fudud ayaa la yidhahdaa waana xadiis saxiixa sheekh albani irwaad qali ku sheegay laba kun shan boqol lixdan iyo toddoba mas'alada sideedaadi mualifku raximahu llahu tacaala waxa uu yidhi wa min xaqi lmuslimi muslimku xaqa uu leeyahay waxaa ka mid a cala lmuslimi qofka muslimka ee kale ibraa'u qasamihi dhaartiisa inuu u baari sameeyo oo u fuliyo oo haddii uu wax ku dhaarta inuu samaynayo aan xaraam ahayn uu ugu kaalmeeyo oo u sahlo u yeelo haddii uu wax ka dhaartana uunan ku qasbin oo uunan ku riixin daliilkeeduna waa xadiidkii saxiixeynka ku yiilay bara ibni caazib radia allahu canhu inuu xuquuqda muslimka markuu tirinayey waibraai ilmuqsami waibraari ilmuqsami qof dhaar dhaartii in laga beriyeelo ama loogu baari falo mas'alada ugu dambaysa ee sagaalaad kitaabu alaymaan mualifku waxa uu yidhi wa kafaaratu lyamiini dhaarta kafaaradeedu hiya ma dakarahu allahu fii kitaabihi alcasiiz waa hiya ma dakarahu llah wuxuu alla sheegay weeye fii kitaabihi alcasiiz kitaabkiisa qur-aanka waa ti ilaahi lahaa laa yu'aakhidukum allahu billagwi fii aymaanikum walaakin yu'aakhidukum bima caqadtum alaymaana fakafaaratuhu icaamu casharati masaakiina min awsadi ma tudcimuuna toban miskin in la quudiyo cunto dhexdhexaadoo dadka caadiga lagu nool yahay aw kiswatuhum ama maryo loo gado aw taxriiru raqaba ama luqun la xoreeyo faman lam yajid intaa ninka aan heli karin fa siyaamu halaathati ayaamin saddex maalmood inuu samo weeyo daalika kafaaratu aymaanikum taasi waa dhaartiine kafaaradeedii lagu gudi lahaa idaa xalaftum haddii aad dhaarataan oo marka aad jebisaan dhaartii waxfaduu aymaanakum dhaartiina xafida oo ku dadaala inta ay wanaag iyo khayr tahay ku dadaalitaankeeda intaana waa kitaabu laymaan kitaabu nadri nadarkii la gelayey ee sharadkii dadku ay gelayeen ayuu kitaab yahay oo kana ku saabsan yahay waana toban mas'ale baabkani waxaa lagu soo ururiyey inamaa yasixu waxuu ka asaxaa oo keliya uu asaxaya wuxuu asaxayaa oo keliya ida ibtugiya bihi haddii lagu dalbo wajha allahi tacaala wejiga alle haddii lagu dalbo oo ilaahay dartii nadarka loo galo ou daaco yahay uma asaxaya falaa budda waxaa lagama maarmaana an yakuuna qurbatan waxala loogu dhowaanayo inuu yahay walaa nadra nadar kuma asaxo kumana guntamo fii macsiyati illaahi alla macsiyadiisa intaasi daliilkeedu waa xadiidkii nabiga calayhi asalaatu wasalaam uu lahaa man nadara an yudiica allaha falyudic waman nadara an yacsiyahu falaa yacsih qofkii ilaahay inuu adeeco nadar ku galaayay ha adeeco oo yuufuuna binnadri nadarkay uufiyaan ha noqdo kuwii alla ku ammaanay waman nadara an yacsiya ninkii ku nadara inuu caasiyana falaa yacsiyuna caasiyin wana xadiidkii saxiix ku yeelaya caaisha radi allahu canha inkastoo asalka nadarku sida nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam uunan ahayn wax fadli iyo faa'iido iyo khayr badan leh haddana qofku hadduu nadarka galo wixii daacaa waa guntamayaa wixii macsiyaana waxuun ka kafaara gudanayaa saan arki doono amaa inaan asalka unan fiicnayn nabigu calayhi salaatu wasalaam nahaa can innadri buu reebay wuxuuna yidhi inahu laa yaruddu shay-an waxba ma celiyo wa inamaa yustakhraju bihi min maali lbakhiili bakhiilka maalkiisa ayaa wax lagaga soo saaraa waana saxiixeynka xadiidka ku yillay ibni cumar iyo abi hureyre xadiidkiisii lamidkaale saxiixeynkiisna ku yillay mas'alada mualifku raximah llahu tacaala uu sheego inaan nadar macsiyo jirini laakiin nadru daaca jiro nadru daacaha waxaa looga jeedaa kan waa jiraa iyo ma jiro kan waajib weeye in la oofiyo oo la fuliyo nadarkii daacada hadduu kari kara qofku nadru macsiyahana waa xaaraan in la oofiyo laakiin waxaa ka waajibaysa isaga laftiisa kafaara sidii muslim min xadiisi ibni cabaas ka wariyey man nadara nadaran fii macsiyatin fakafaaratuhu kafaaratu yamiin ninkii nadar macsiya gala kafaaratu yamiin ayaa laga rabaa sida inoo iman doonta insha allahu tacaala waman wa min annadri nadarka waxaa ka mida fi lmacsiyati macsiyada nadarkeeda waxaa ka mida maa fiihi waxa ay ku jirto mukhaalafatun wax mukhaalafa ah limaa sharacahu allahu tacaala wixii ilaahay jireeyey halka mualifka kitaabka madbacada ciddii daabacaysay waxoogay khalal iyo isdabamar baa galay sida qorani waxaa weeye wa min annadri fi lmacsiyati maa fiihi mukhaalafatun litaswiyati bayna alawlaadi aw mufaadalatan bayna alwarasati mukhaalafatan lima sharacahu allahu tacaala marka khada weye sida saxdaa waxaa weye wa min annadri fi lmacsiyati ma fiihi mukhaalafatun lima sharacahu allahu tacaala kaataswiyati bayna alawlaadi aw mufaadalatin bayna alwarasati marka eriga mukhaalafatan laba goor soo noqnoqday mid ayaa qalad ah marka sida saxdaynu ku macnayna waxaan leenahay wa min annadri fi lmacsiyati waxaa ka mid a ma fiihi mukhaalafatun waxa kastoo mukhaalafo iyo khilaaf ku jiro lima sharacahu allahu tacala waxaa la jideeyey lagu khilaafayo marka litaswiyati halka qoran laba macnoba waa dhihi karaa kataswiyati ama min taswiyatin in la siimo bayna alawlaadi caruurta aw mufaadalatin ama loo kala badiyo bayna alwarasati dadka dhexlaya inuu qofkii yidhaahdo ku nadro inuu caruurtiisa dhaxalka u simayo oo sidii alla yidhi lidakari mithla xadil unsayeyni aan loo siinaynin ama mufaadalo iyo kalaba uu kala badin warasada uu sameeyo inuu ku nadro inuu midkaas wax gaara oo kuwa kale dheer oo xaq sharci ahayn uu siinayo intaana masalada mualifku waxa uu daliil uga dhigay raximahu llahu tacaala inay nadar macsiyo tahay nadar macsiyo oo dhanna uunan banaanayn oo xaaraam yahay walaa nadra fii macsiyatin sidii xadiidkii ahaa aan hore usoo sheegnay wa minhu waxaa ka mid a macsiyada nadarkeeda annadru cala alqubuuri qubuurta in loo nadro qabriga nadar loo galana isna waxyaabaha wejiga alla aan lagu raadin karin ayuu ka mid yahay sababtoo ah waa macsiya iyo bidac ayay noqonaysaa qofkuna wuxuu u nadrayo waa wuxuu weynanayo sida caadiga la yaqaano wa calaa man wa calaa maa lam ya'dan bihi allah waxaa ka mid a in lagu nadro cala alqubuuri iyo wa calaa maa shay in lagu nadraa kamida macaasida lam ya'dan bihi allah alla unan idmin waxaan idan alla ku imanin in lagu nadrana iyadana waa min nadri almacsiya waayo nadarku waa qurba iyo cibaada iyo tacabud ayuu soo gelaya markuu dhaaca noqonaya hadduu dhaacadii ka baxayo qurbadii nadru macsiya isu bedelaya waman aw yuujib ninkii waajibiya ama sida ka haboon waman awjaba ninkii waajibiya calaa nafsihi naftiisa ficlan ficil ku waajibiya lam yashrachu allahu tacaala alla unan jidaynin oon diinta waafaqsanayn lam yajib calayhi kuma waajibayo qofkii isku waajibiya ficlan diinta waafaqsanayn kuma waajibayo waa xadiidka ibnu cabaas ee bukhaari iyo keyrkii wariyeen nabigu isagoo khudbeynaya calayhi salaatu wasalaam uu arkay nin taagan meel banaana wa ayo markuu yidhi waxay yidhahan abu israa'iil weeye ninkani wuxuu ku nagray qoraxda inuu taagnaado oonan fadhiisanin usan harsanin unan hadlin oo u soomo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waxaa ku tirahdaan ha hadlo hooskana ha harsado hana fadhiisto soonkana ha dhammaystiro marka soonkii cibaadadii iyo qurbada ahaana ha dhammaystiraa la yidhi intii kalena ha isaga tala baxa la yidhi marka waxyaaba ilahay aan waajibin qorax in la taagnaado alla ma waa ma jidaynin inaan la harsanin alla ma jidaynin waxyaabaha marka intaa iyo lamidka yihi sidaasoo kale bay noqona ma waajibayaan haddii la isku darana inta sharciga ogolaaday inbaa waajibi sida xadiiska ka cad wakadalika sidoo kale in kaana hadduu yahay mima sharacahu allahu tacaala wixii alla uu jideeyey wa huwa laa yudiiquhu isaguna unan awoodin haddii uu camal ku yahay camal ilaahay jideeyo diinta ogashahoo ku sugan laakiin qofkan ku nadrayay unan awoodba u lahayn oo kari karin isna waxba kuma waajibo waa xadiiska anas ee bukhaari iyo muslim nabigu calayhi salatu salaam nin waayeelah oo laba laba wiiloo dhalay garbaha haysta oo dhacdhacayo arkay markaasu waxay rasuulka iyo nabigu wuxuu yidhi maxaa dhacay ninka odayga jiidaysaan waxay yidhahdeen wuxuu ku nadray inuu lugayo oo dhulka uu socdo markaasuu nabigu calayhi salatu salaam waxau yidhi ina allaha tacaala can tacdiibi hada linafsihi laganiyun ilaahay ninkan isagu iscadaabaya waa ka maarma uma baahna dhul socodkiisa wa amarahu an yarkaba inuu fuulo ayuuna amray orgaadi kaa fuulbayo ninkaa nadarkiisu wuxuu ahaa inuu kacbada u lugayo iyo ku nadray marka kacbada in loo lugayaay sharcigu waa jiray waana loo lugayn jiray xilliga nabiga alay sala sl arrinta dhacaysana waan loo lugayn jiray iyo nin geel ama fardo fuula maahane laakiin ninkan awaayeelka inkari karin waan lugayn hadduu yidhaahdo laa yukalifu allahu nafsan ilaa wuscaha isna looma ogola inuu isku waajibiyo inkastoo xadiidka gaarka ku soo arooray ee ah man nadara nadran lam yusamihi fakafaaratuhu kafaaratu yamiin waman nadara nadran lam yudiqhu fakafaaratuhu kafaaratu yamiin iyo xadiid daciifa sida sheekh albani riwaal qayli ku sheegay juska sideedaad laba boqol iyo toban ilaa laba boqol iyo kow iyo toban markuu takhriijinaya xadiidka raqamkiisa iyo laba kun shan boqol sideetan iyo lix masalada xigta mualifku wuxuu yihi waman nadara ninkii nadara nadra nadar lam yusamih uuna magacaabin aw kaana macsiyatan ama nadar macsiya ah aw laa yudiiquhu ama uunan awoodinba facalayhi waxaa laga rabaa kafaaratu yamiinin kafaaratu yamiin ayaa laga rabaa waa xadiidkii hadda aynu soo sheegnay intaa badankeed in kafaaratu yamiin laga rabo qaarkood waxaa daliilu ah nadarka macsiyada gaar ahaan xadiidkii caaisha ee nabigu uu lahaa alay slam laa nadra fii macsiyatin wa kafaaratuhu kafaaratu yamiin nadar macsiyo lagu galay lama ogola kafaaradiisuna kafaaratu yamiin ayuu qofku bixinaya axmed iyo ahlu sunanka ayaa wariyey sheekh albaani wuxuu leh waa xadiis saxiixa kitaabkiisa riwaal qayl laba kun shan boqol iyo sagaashan marka nadarka macsiyadihii kafaaratu yamiin buu leeyahay kuwa kalena waa la ilxaaqinayaa ama waa la iska raacinayaa si culimo badani ay yidhaahdeen inkastoo nusuusta loo soo daliishaday iyo axaadiista loo keenay aanan asixin nadarka qofku unan awoodin in kafaara lagu waajibiyo mas'alada xigta wuxuu yihi mualifku waman nadara ninkii ku nadara biqurbatin wax alla loogu dhowaanayo cibaado islaamku ogol yahay wahuwa mushrikun isagoo gaaloon weli islaamin uma aslama kadib islaama lazimahu lwafaaw inuu oofiyaay waajib ayay ku tahay waa xadiidkii cumar ee saxiixeynka iyo rasuulka ilaahay jaahiliyadii markaan joogay waxaan ku nadray habeen inaan ku ictikaafo masjid alxaraam markaasuu nabigu wuxuu yihi awfi binadrika nadarkaaga oofi oo fuli marka kaasina waxaa laga gartay wixii gaalnimo lagu nadray hadduu qurbo iyo cibaado ahaa in la foolin in la oofinayo sanada sagaalaad wuxuu yihi walaa yunafadu nadru nadarkii lama fulinayo ilaa min athuluthi maalka thuluskii uun maahane haddii uu maal inuu bixiyo qofkii ku nadra maalkiisoo dhan waxaa ku waajibaya keliya thuluth wuxuuna u daliishaday xadiidkii abilubaaba marka towbadiisii ay ka mid ahayd abilubaabata bni cabdilmundir uu yihi rasuulka ilaahayow nadarkayga waxaa ka mid a an an inaan gurigaan deganaa iyo deegaankayga kasoo guuroon adig kula dago maalkaygoo dhanna sadaqa ilahay dirkaan u bixiyo markaasu waxaa la yidhi nabigu wuxu inuu yidhi yujiu canka hulus hulus ayaa kaa gudaya oo kaaga filaanaya marka waa xadiis abu daawuud wariyey ay ma culimmaduna inta aan arkay badankood waa soo guuriyeen laakiin darajadiisa xukuma ma hayn ma helin inkastoo saxiixu sunani abi daawuud hadda ayaan gacantaydu gaarin xilligan waktiga aan joogo iyo goobta aan joogo marka bal sheekh albani wuxuu ka yidhi sunani abi daawuud saxiixiisa ha laga eego kolba ibn alqayim raximah llahu tacaala waa durayaa ziyaadadan kitaabkiisa tahdiibu sunan sunan abi daawuud uu xoogay ku tacliiqiyey masalada ugu dambaysa baabka mualifku wuxuu yidhi waidaa maata annaadiru ninkii nadray haddii uu dhinto biqurbatin wax alla lagu dhowaanaya ku nadray soon xaj sadaqa iyo wixii lamid a fafacalahaa canhu ay ka sameeyaan waladuhu ilmihiisu ajza'ahu daalika arrintaa waa u gudaysaa hadduu sadaqo soon xaj iyo wax lamida ku nadray oo ilaahay loogu dhowaanayo isagoon fulininna uu geeriyoodo ilmihiisu hadday ka gudaan waa ansaxaysaa arrintaasna adiladeeda waxaa ka mid ah nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu sacd ibnu cubaada u yimid oo yihi hooyadii waa geeriyootay wa calayhaa nadrun nadran baa lagu lahaa lam taqdihi aynan fulinin oo gudanin markaasuu nabigu alay sala ui aqlihi canha ka gudo waana xadiis saxiixa sida sheekh albani uu ku sheegay saxiix ibnu maaja laba kun hal boqol lixdan iyo laba intaasina waa kitaabu nadr iyo wixii la xiriiray kitaabu lacimati kitaabkii adcimada iyo waxyaabaha cuntooyinka xalaal iyo xaraama ayuu u kitaab yahay wuxuu yihi mualifku alaslu sida asalkaa fii kulli shayin wax kastaba alxilu inuu bannaan yahay weye walaa yaxrumu ma xaaraantinimoobo ilaa ma xarama allahu tacaala wixii alla u xaaraantinimeeyey warasuulu rasuulkiisa maanay sala allahu aleyh waalih wasalam wamaa sakataa canhu waxay alla iyo rasuulku ka aamuseen in kitaabka iyo sunnada lagu xaaraantinimeen fa huwa cafwun waa la cafiyey aayaddii qul laa ajidu fii ma uxiya ilaya muxaraman muxaraman calaa taacimin yatcamuhuna waa laga fahmaya oo intana lagu soo koobay xadiidkii salmaan alfarisi radi allahu canhu waa kii ahaa nabigu inuu yihi alxalaalu ma axala allahu fii kitaabih xalaashu waa wixii alla kitaabkiisa ku baneeyey waalxaraamu maa xarama allahu fii kitaabih xaraamtana waa wixii alla kitaabkiisa ku xaraantinimeeyey wamaa sakata canhu wixii uu ka aamusay fahuwa mima cafaa lakum wuxuu idin cafiyey weeye taasna waa xadiidku waa ku cadyahay masalada mualifku sheega waana xadiid xasana sida sheekh albani kitaabkiisa kaayatulmaram ku sheegay xadiidka raqamkiisu waaxid iyo itnayn uu yahay iyo saxiix ibni maaja xadiidka saddex kun afar boqol iyo soddon waxaa intaa lamid xooganaya xadiidka sacd ibn abi waqaas saxiixeynka ina acdama almuslimiina fi lmuslimiina jurman muslimiinta waxaa ugu dembi badan muslimiinta dembi laga uu ka galo man sa'ala can shayin lam yuxaram cala annaasi qofkii weydiiya waxaa dadka laga xaaraantinimeyn faxurima min ajli mas'alatihi su-aashiisa darteed loo xaaraantinimeey markuu sii wariye mualifku wuxuu yihi fayaxrum waxaa xaraam noqonaya maa fi lkitaabi alcasiizi qur-aanka waxaa ku yaala aayaadkao sheegeen sida aayaddii xurimat calaykum almaytatu wadamu walaxmu lkhinziiri wama uhli ligayr illahi bih iyo qul laa ajidu fii ma uxilaya muxaraman cala aacimi yatcamhu nusuusta qur-aanku ay sheegtay iyo kulligii naabin wax kastoo micilo min asibaaci ka mid a xayawaanka duurjoogta cidyaha micyaha ku gaarta iyo kulligii mikhlabin wax kasta oo cidi leh oo min adayri shimbiraha shimbirta cidida ku gaarata iyana labadan waxaa u daliila xadiidkii abi taclaba alkhushani ee muslim wariyey kulligii naabin min asibaaci faakluhu xaraaman wax kastoo miciloo duurka banaanka joogay cuditaankiisu waa xaraam ka shimbirahana waxaa ku daray xadiidkii ibnu cabaas ee muslim isagana wa kullu dii mikhlabin min atayri shimbiraha cidyaha ku ugaarsaday isna yidhi waalxumuri linsiyati damerihii guri joogtahayn dameer farowga ahayna iyana xaraam waaya waa xadiidkii bara ibni caazib ee saxiixeynka nabigu yowma khaybar calayhi salaatu wasalaam inuu reebay an luxuumi lxumuri linsiya dameraha guri joogtaa hilibkooda uu xaaraantinimeeyey nusuusteeduna waa tira badan tahay waaljallaalati midda xaarcunka qabla alistixaalati intayna isbedelin neefkii xaarcunka ee qashinka iyo xaarka cun ee ku nooli jirkiisana iyo dhiiggiisana ay gashay ilaa muddo la xiro calaf kale la siiyo dhiiggiisa jirkiisa ay ka baxdo lamana cuni karo hilibkiisa caanihiisana lama cabi karo waana xadiidkii ibni cumar ee axmed abu daawud iyo ibn maaja iyo keyrkood wariyeen nabigu sala alla alay sl nahaa can akli ljallaalati neefka xaarcunka in la cuno waa diiday iyo waalbaanihi caanaheed in la cabaro waa xadiis saxiixa sida sheekh albani ku sheegay laba kun shan boqol iyo saddex xadiidka raqamkiisu yahay kitaabkii riwaa ulkhaliilka walkilaabi aydiina in la cuno waa xaaraam waana waxun cumuumka nusuustana nabigu calayhi salaam lacagtooda xataa in la cuno waa diiday waana arrin lagu ijmaaco khilaaf qiimo leh kama jiro ayuu yihi mualifku walhirri ayda bisada iyo yaanyuurta in la cunana xaraam weeye wuxuu deliishaday xadiidkii jaabir ee nabigu calayhi salatu salaam nahaa can akli lhirri wa akli thamaniha waana xadiid daciifa sida sheekh albani irwaa boqol ku sheegay laba kun afar boqol siddeetan iyo toddoba wamaa kaana mustakbatan wax kasta oo la xumaysto oo laga yaqyaqsado wayuxarimu calayhim alkhabaa'isa waxyaabaha xunxunkao dhani allah waa ka xaaraantinimeeyey ummaddan qur-aankiisana saasuu ku sheegay inuu nabiga la soo diray calayhi salaatu wasalaam wamaa cadaa dalika intaa wixii ka soo horeeyey fa huwa xalaalun waa xalaal ilaa nas iyo daliil loo helo intaasina waa kitaabu ladcima ugaadhii ayuu u baab yahay wixii xalaala iyo waxaan xalaal ahayn waxa lagu ugaarsan karo iyo masaa'ilkeeda wuxuu yihi mualifku raximah llahu tacaala maasiida wixii lagu ugaarsado bisilaaxi hubka iyo qalabka aljaarixi ee dhaawacaya oo jirkeeda kaga dhiijinaya ama duleelinaya xaganaya saraya kaasaa jaarix la yidhahdaa iyo waljawaarixi waxyaabaha iyagana wax jiraaxeeya ee wax kaga dhiijiya xayawaanka kaana xalaalan xalaal buu noqonayaa idaa dukira smullaahi bisinka allah haddii loo qabto calayhi shaygaa lagu ganayay goorta hubka lagu ganaya rasaas iyo waxa lamidka iyo fallaaraha ama ayg iyo waxa lamidka lagu dirayaay haddii bisinka loo qabto waa waa xalaal haddii ay dilaan oo u dhinto wamaa siida wixii la ugaarsaday bikayri daalika intaa waxaan ahayn ee wax xoog badan iyo wax xoog iyo culays ku dilaya lagu tuuray falaa budda waxaa laga maarmaana min atadkiyati in la gowraco intaba waxaa soo urinaya xadiidka abi saclab alkhushani radi allahu canhu saxiixin ku yeelay waa ku yidhi rasuulka ilaahay dhul ugaarlaan joognaa qaansadeeda iyo fallaadheedana waa ku ugaarsadaa eygeyga aan tababarayna tacliimiyeyna waa ku ugaarsadaa iyo eygeyga aan tababarayn intaba waa ku ugaarsadaa nabig wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam maa sidta biqawsika fadakarta sma allahi fakul waxaad qaansada iyo fallaadha ku ugaarsataay eed bisinka u qabatay markaad fallaadha genaysay cun xabadii iyo wixii lamidkaana xuunkeeda ay qaadanayaan wamaa sidta bikalbika almucallami eygaagan aad tababartay wixii aad ku ugaarsatana fadakarta sma allahi calayhi fakul bisinka allana aad u qabatay markaad duraysay cun wamaa sidta bikalbika hayri almucallami eygaaga aadan tababarin waxaad ku ugaarsatayna faadrakta dakaatahu aad gawrac kusoo haleeshay iyo nolol fakul cun laakiin haddaadan gawrac kusoo haleelin isaga tag xadiidka cadi ibni xaatim isna saxiin ku yilay markii nabiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam markuu lahaa idaa arsalka kalbaka almucallam wadakarta sma allahi fakul maa amsaka caleyka waxa ku qabto ya waxaa yidhi wain qatalna haba dilaane isagoo dhintay u imaadana qaala wain qatalna haba dilaan maa lam yashrakha kalbun laysa macaha ay aan iyaga la soconin oodan adu wadanin hadduunan dilitaanka ka qayb qaadanin wuxuu ninkii sii weydiiyey rasuulka ilaahayow waxyaabaha burburinoo xooga badan aan wax dhaawicin laakiin xooggiyo jugta gaarsiiya yaan ku ugaarsaday ka waran markaasuu wuxuu yidhi hadaad ku ugaarsato oo intuu gala kaga dhiijiyo fakul cun hadduu dhinac dhinac intuu ugu dhaco uu culays iyo jug ku dilana falaa taakul ha cunin taasina labadii qaybood ee hadalkii aan soo sheegnay ayay daliil u tahay waidaa shaaraka alkalba ayga hadduu la wadaagsada almucallama ee la baray wax la baray kalbun aakhara ay kalaa la wadaagay lam yaxila sayduhuma ugaadhoodu ma banaana waa xadiidka cadi ibni xaatim xadiidkaan soo maray ee cadi ibni xaatim wa in qatalna maa lam yashrakha kalbun laysa macaha ay aan la soconin oo adigu aan wadanin waidaa akala hadduu cuno alkalbu lmucallamu aygii la baray hadduu cuno iyo wadxa wixii lamidka ahaa mina saydi ugaadhi uu wax ka cunay ugaadhi uu dilay uu wax ka sii cunay lam yaxila ma banaana fainamaa amsaka wuxuu u qabtay calaa nafsihi naftiisa uu qabtay waana xadiidkii saxiixan ku yili nabigu calayhi salaatu wasalaam uu lahaa fakul mima amsakna calayka waxay ku qabtaan cun ee cadi ibni xaatim ilaa an yaakula alkalbu aygu inuu cuno maahane falaa takulha cuna fa inii akhaafu an yakuuna waxaan ka baqaya inuu yahay inamaa amsakahu calaa nafsihi isagaa qabsaday ee adiga diritaankaagii iyo waxay kuma qabanine ha cunin hana isugu dhowaanin waidaa wajida wujida saydu ugaadhi haddii la helo bacda wuquuci ramyati markii ganitaanka iyo fallaadhii la ganay ku dhacday kadib mayitan isagoo dhintay walow bacda ayaamin maalmo kadibba ha noqodee fii gayri maa-in meelaan biyo lahayn kaana xalaalan buu noqonaya mid xalaala maa lam yantin haddii uunan qurmin haddii ugaadhii fallaadha ama xabadda lagu dhuftay ay cararto oo iyadoo meyda loo yimaado walow maalin laba iyo maalmo kadibba ha noqotee wax kaloo calaamadoo muujinaya dilkeedii inuu qeyb ka ahaana ayan jirin ee meel banaana loogu yimaado hilibkeedu haddii uunan qurmin heeray qurunto ayna gaarin xalaal wey laakiin hadday qurunto ma banaana haddii calaamad kale ka muuqato oo hal xabadood ku dhufatay xabad labaad oo ku taallana la arko ama meel biyo intay ku dhex dhacdo iyadoo baktia loo yimaado ama meel gebi ay ka dhacdo oy orodkii iyo xanuunkii saa ku baktido looma dhowaan karo iyadana waxaana u deliila nabigu calayhi salatu salam xadiidkii abi saclaba wuxuu ku yidhi idaa ramayta bisahmika haddaad fallaadhaada ganto fakaaba halaathata ayaamin saddex maalmood ay kaa maqnaato wa adragtahu markaa kadib aad hesho fakullu maa lam yantan hadduunan qurmin imaam muslim baa wariya xadiidkaas ama biyaha iyo waxaa lamidka waa cadiy ibnu xaatim xadiidkiisiisna ku yimid ee saxiixeynka wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaan idhi buu yidhi wuxuu yidhi buu yidhi hadduu kuu dila fallaadhaada wax ku disha cun ilaa an tajidahu qad waqaca fii maain inaa isagoo biyo ku dhacay u timaado maahane fa innaka laa tadri almaau qatalahu aw sahmuk fallaadhaadaa dishay mise biyahaa dilay ma kala garanaysid riwaayadka qaarkoodna waxay ahaayeen wain waqaca fi lmaayi falaa taakul biyo hadduu ku dhacase ha cunin biyahana wixii la xukum oo dhan baa la siinaya gebigu ka dhacayo fallaariyo maadaa dilay mise sabab kale u dhintay war looma hayo aw yuclama ama haddaan la ogaanin ana aladii qatalahu waxa dilay gayru sahmihi waxaan fallaadhiisa ahayn inay tahay haddiise la ogaado waxaan fallaadhiisa aan ahayn inay dishayna ama casaan kale lagu arkana dee tii hore xukunkeedun bay qaadanaysaa intaasina waa gabagabadii baabu saydi baabu dabxi gawricii ayuu u baab yahay oo ku saabsan yahay baabkanna see wax loo gowracaa maxaa wax lagu gowracaa ayuu gawriciisu bannaan yahay huwa gawricu maa anhara dama wixii dhiigga daadiyo o dhan weeye wa faral awdaaja xabulmadiidyadana gooya wadukira smullaahi bisinka allana calayhi isaga loo qabtay walow bixajarin dhagaxba ha noqda aw naxwii wixii lamid oo bir iyo lamid a maa lam yakun hadduunan ahayn sinan ilig ama laf uunan ahayn aw dufran ama ciddi uunan ahayn intan waxaa loo dariishanaya xadiidkii raafic ibnu khadiija saxiixeyn ku yiilay ee nabigu calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey inaa nalqa alcaduwa gadan walaysa macanaa mudan mindiyo ma wadanno cadowna berri baan la kulmaynaa waa ka yidhi maa anhara dama wixii dhiigga daadiya wadukira smullahi caleyhi bisanka allana loo qabto fakuluu cuna maa lam yakun sinan aw dufran hadduunan ilig iyo ciddi ahayn siniga culimo badani waxay leeyihiin waxaa looga jeedaa wix allaala wixii lafa wuxuu yidhi nabigu marka isagoo sii wariy wasu xadiidukum can dalik waa idin sheegaya ama sinu facadmun iligu waa laf cilada laftu lagu cileeyeyna lafahoo dhan baa gelaya wa ama adufru fa mud alxabashati xabashada midiye ka dhigta mukhaalafat lkufaarna waa loo baahan yahay xataa xilliga wax la cunayo marka taasina daliilkeedu waa kaa waa wax ka dhiijiya xawlubariidyada iyo waxyaabaha lamidkaana gooya mas'alada labaad wuxuu yihi mualifku wayaxrumu waxaa xaaraama tacdiibu dabiixati wixii la gowracayay in la cadaabaayay xaraam wayo ma banaana waa xadiidka shadaad ibnu aws ee nabigu alayh salat salam u lahaa in allaha kataba alixsaana calaa kulli shay faidaa qataltum faaxsinu lqitla waidaa dabaxtum haddaad wax gowracaysana faaxsinu dibxa gowraca wanaajiya waliyuxid axadukum ha soo afaysto shifra shafratahu mindidiisa waliyurix dabiixatahu wuxuu gowracayn ha u raaxeeyo in layska laado layska tuuro oo la cadaabo ma banaana imaamu axmed iyo muslim iyo keyrkood baa wariya xadiidkaas walmaslu mislu bihaa in la tamhiiliyo la suuro xumeeyana ma banaana oo iyadoo nool harag bixiniy wax lamida lagu sameeyo cumuumka nusuusta tamhiilka xaaraantinimaysay ayayna soo gelaysaa wadabxuhaa neefkii xoolaha in la gowraca iyo xayawaankiibaa xaraama ligayriillaahi alla keyrkii in loo gowraco iyana waa xaraam waa nabigu alayh salat slam sida imaamu muslim iyo keyrkii wariyeen wuxuu yihi lacana allaahu man dabaxa ligayri illaah qofkii alla keyrkii u gowraca allaha lacnado qur-aankuna wuxuu sheegay wamaa uhilla ligayri illaahi bihi wixii alla keyrkii loogu qayriyo lagu gowracay inuu xaraam yahay wa idaa tacadara adabxu gowricii hadduu cudurtoobo la kari waayo biwajhin si uun iyo sabab waj min alwujuuh sabab sababaha kamida uu keeno jaaza dacnu in la duraa bannaan waramyu in wax lagu ganoo lagu tuuraa bannaan wa kaana daalika turi turitaanka iyo tuuritaanka haddii lala helo wuxuu ahaanayaa kadabxi gowrac buu noqonayaa haddii neefkii ceel madax madax ugu dhaco halkii laga gowrici lahaa la waayo inta lasoo jiidayana inuu baktiya laga yaabo ama uu cararo oo banjoogoobo oo la qaban waayo oo la gaari waayo kii lala gaarana waa la durayaa bawdada dabada kuruska dhabarka meeshii laga gaara laga durayaa kan kalena wixii fallaariya loo helaa sida ugaadhii la ganaya sidaa haddii uu ku dhintana taasaa gawrac u noqonaysa waxaana u daliila xadiidkii raafic ibni khadiij nabi saxiixeyn ku yidhi nabigu alayhi salaatu wasalaam uu lahaa kunaa maca rasuuli llahi sal ly slam fii safarin baan la soconay fanada baciiru min ibali lqowmi rati geela dadka ka mid aha ayaa cararay banjoogoobay walam yakun macahum khayrun farda lagu soo qabtana lagu soo celiyana lama hayn faramaahu rajulun bisahmin nin baa fallaar ku ganoo faxabasahu waa xabaasoo waa hantay si fiican buu ugu dhufto dhulku dhacay rasuulku wuxuu yihi alayhi salatu slam markaa kadib ina lihadihi lbahaa'imi awaabida kawaabid ilwaxsh xoolaha qayb baa duurjoo duurgalooba sida xayawaanka duurjooga oo kaleeto famaa facala mina hada saa mid midkii sameeyoo kamida fafcaluu bihi haakada sidan oo kaleeto ku sameeya fallaadha ku gana taasa gawrac u noqonaysa tilmaama nabigu alayhi salaatu wasalaam wadakaatu ljaniini ilmaha uurjiifka gawriciisa dakaatu ummi hooyadii gawraceeda gawraco ah haddii neef riman ilmo caloosha ku haya la gawraco hadhow ilmihiisii oo bakti ana la arko ilmihii hooyadii gawraceeda gawrac u ah mid cusub ma baahna waayo nabigaa wuxuu yihi dakaatu ljaniini dakaatu ummihi ilmaha uurjiifka waxaa gawraca ka hooyadii waa xadiis saxiixa sida sheekh albani ku sheegay waabul khaliil laba kun shan boqol soddon iyo sagaal mualifku raximah llahu tacaala waxa uu sii wala wuxu uhi wamaa udiina wixii laga gooyo min alxayi neef nool fa huwa meytatun bakti weeye neefkoo nool wixii hilibga laga soo gooyaayo isna bakti weeye waana xadiis saxiixa oo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yihi ma qutica min bahiimatin wahiya xayatun famaa qutica mina fahuwa meytatun waa bakti waana xadiis saxiixa sida sheekh albani kitaabka saqaayat ulmaram ku sheegay xadiiska raqam siga kow iyo afartan iyo saxiix ibnu maaja saddex kun laba boqol toddobaatan iyo lix masalada xigta waxaa weye wayo xilli waxaa banaan meytataani laba bakti iyo wadamaani laba dhiig assamaku malayga iyo waljaraadu ayixi iyo kabajaanka iyo duwaalaladii yarada duulaysay walkabidu beerki iyo wadixaalu beeryartii intaa waa banaan yihiin waa lafdigii iyo naskii iyo xadiidkii ibni cumar uu nabigu calayhi salaatu wasalaam uxilla lanaa meytataani wadamaani laba dhiig iyo laba bakti aa noo banaan fa ama almeytataani labada baktigii falxuutu waljaraadu kalluunka badda ee ku jira iyo jaraadka xayawaanka yararka ee duulduulaya ee kabajaanka iyo waxyaabaha lamidka ayaxiyo weye wa ama damaani labada dhigi falkabidu wadixaalu weye waana xadiis saxiixa sida sheekh albani ku sheegay kitaabkiisa irwa lhaliil xadiiska raqamkiisu yahay laba kun shan boqol labaatan iyo lix iyo asilsida saxiixa kun hal boqol toban iyo sideed laakiin waxaan kabidka lamid noqonaynin walow dhiig fariistay uu yahay waxyaabaha dhiigga xoolaha intii laga miiro la fariisiyo sida beerkii dadka looga gado waa damkii xaaraantaha aynu soo maray ayuu noqonayaa qur-aankuna waa tilmaamay waxyaabaha baddu inay iska xalaal yihiin xuudka iyo lamidka uxila lakum sayd lbaxri waa kidaa masalada u dambaysa baabu dabxi waxa weye wataxilu lmeytatu baktigu waa banaan yahay lilmudari qofkii u baahday ee daruuro kaliftay waa kiilah ilaha markuu baktiga xaaraantinimeeyey ilaa ma durirtum ilayh wixii laydin dhibaatogeliyo maahane oo nafta haddii ka maaransin weydo qofku waajib bay ku tahay inuu cuno meytada si naftiisa uu badbaadiyo intaasina waa baabu dabxi baabu diyaafati martigelintii ayuu u baab yahay oo kana ku saabsan yahay yajibu waxaa waajiba calaa man wajada ruuxii hela maa yaqrii bihi waxa uu ku martigeliyo ku sooro man nazala bihi ruux man nazala qofkii kusoo dego min aduyuufi martida an yafcala dalika arrintaa inuu sameeya waajib bay ku tahay qofkii hela maa yaqrii bihi wuxuu ku sooro man nazala qofkii kusoo dego min aduyuufi martida an yafcala dalika sooryada inuu sameeyahay waajib bay ku tahay waana xadiidkii cuqbata bni caamir ee saxiixka ku yiilay ay yidhaahdeen saxaabadu radia allahu canhum rasuulka ilaahayow waxaad noo dirtaa meelo dad baana ku degnaa aanna marti gelinaynin wuxuu yihi nabigu alayh salatu salaam haddii aad ku degtaan oo idiin amraan wixii martida lagu soori karo oo marti lagu soo dhoweyn karo ka qaata haddayna yeelin ka qaata xaqa martida ee idinku habboonaan lahaa waa inaad ka qaataan oo xadiis saxeynka sidoo kale abu shariix alkhusaaci nabigu waa kii ka warinayay qofkii alliyo aakhare iyo ilaahay iyo maalinka aakhare rumaysan fal yukrim dayfahu jaa-izatah martidiisa hasha ha sharfo ha karaameeyo ha dhaqaaleeyo jaa-izatahu sooryadooda waxaa la yihi rasulka ilahi sooryadu maxay tahay markaasu wuxuu yihi waa maalin iyo habeen xadiidkaasu sii waday oo mas'alada dambe u dariishana loo dariishanayaa oo mualifku yihi waxaddu diyaafati marti martigelida xaddeedu ilaa halaathati ayaamin saddex maalmood wey wamaa kaana wixii ahaaday waraa'a dalika saddex maalmood ka badani fa sadaqatun sadaqa caadiya wey walaa yaxilu lidaa'ifi ninka martida uma banaana an yatwiya inuu ku nagaado cindahu ninka guriga iyo reerka xataa yuxrijahu ilaa uu ka ciriirigeliyo oo ka dhigo ilaa ay ka dhibsadaan inuu iska dul fadhiyana iyana uma banaana waana xadiidkii absharax alkhusaaci qaybtiisii dambe wuxuu yihi wadiyaafatu halaathatu ayaamin martigu waa saddex maalmood famaa kaana waraa'a dalika fahuwa sadaqatun wey walaa yaxilu lahu an yatwiya cindahu xataa yuxrijahu waa naskii xadiidkii shariix alkhusaaci ee saxiixeynka ahaa waidaa lam yafcal ilqaadiru qofkii awooday haddii uunan yeelin cala diyaafati martigeliyada awooday qofkii kari karay ee ma awoodda u lahaa dhaqaalaha haystay wax ku martigeliyo maa yajibu calayhi wixii ku waajibaya haddii uunan yeelin oonan samaynin kaana lidayfi martida wuxuu xaq u yeelanayaa an yaakuda inuu ka qaato min maalihi ninka la markeeyey maalkiisa biqadri qiraahu suuryadiisa wax u dhigma waana kusoo maray xadiidka saxiixinka sulaymaan cuqata bni caamir fakhuduu minhum xaqa dayfi aladii yanbagii lahum ka qaata xadiid kalena waa kii ahaa oo miqdaam inuu nabiga maqlay sal ly slam isagoo laylatu dayfi waajibatun calaa kulli muslimin qof kastoo muslima habeenka martigeeyadu waajib buu ku yahay ciddii soo martay hadduu kari karo fain asbaxa bihanaa'ihi maxruuman agtiisa hadduu baryo isagoon waxba la siinin kaana daynan lahu caleyhi dayn buu ku noqonaya waa ku yeelanaya in shaa aqtadaahu hadduu raa waa ka gudanaya wa in shaa taraka waa isaga tagaya xadiis saxiixa sida sheekh albani ku sheegay asal sida saxiixa laba kun laba boqol iyo afar iyo saxiix ibnu maaja saddex kun toddoba boqol afartan iyo afar wayaxrumu waxaa xaaraama aklu tacaami lgayri dad kale cuntadood inaad cunto bigayri idnihi idan la-aantii inaad ku cunto waxaan sharci xaq kuu siinina waa xaraam walaa taakulu amwaalakum baynakum bilbaatili mid ilaah yiri weeye laakiin haddii nas soo reebo sida diyaafadan iyo martidan oo kaleeto iyadana way bannaan tahay wa min daalika waxaa ka mid a arrintaas xoolaha xalbu maashiyati xoolihiisa oo la maalo xoolo qofka la leeyahay adoon marti iyo dayf dayfnimo ku lahayn maalkaagina uunan ahayn intaad ka soo dhex gashay inaad ka maashahay ma bannaana waana xadiidkii ibni cumar ee saxiixeynka ku yillay rasuulka sal alay wasalam inuu yihi laa yaxlibanna axadukum maashiyata axadin ila biidni qofkiina qof kale xoolihiisii unan maalin isagoona oo idnin una ogolaanin qofkiin ma jecel yahay buu nabigu isagoo sii wada hadalkii in meeshuu biyaha ka cabeeyo loo yimaado oo cuntadii oo in la yimaado gurigiisii alaabtuu dhiganaya bakhaarkiisii oo alaabtiisi iyo cuntadiisa la gurto candhada xooluhu dadka xoololayda iyadaa bakhaaro waxu kaydisa qofna qof idan laan yuunan kaga shubanin ayuu nabig alay slam kaga maalin waxaa kaloo halla ka mid a wa akhdi thamaratihi mirihiisa in la qaato iyo wa zarcihi beertiisa in la iska cuno wa akhdu thamarihi mirihiisa in la qaato iyo wa zarcihi beertiisa laa yajuusu ma banaana ilaa biidnihi isaga inuu ogolaada maahane ilaa an yakuuna inuu yahay qofka ka cunayaay beerta iyo mirahaas muxtaajan mid u baahan ilaa daalika miraha fal yunaadi ha u dhawaaqo saaxiba alibili ninkii geela lahaa aw ilxaayidi ninkii beerta lahaa fain ajaabahu haddii uu ajiibo la hadlo marka isaga ha idan weydiisto wailaa haddii uu ajiibi waayo falyashrab ha cabo walyakul ha cuno hayra mutakhidin isagoon ka dhiganaynin khudnatan farqa gurasho isagoon ka dhiganaynin isagoon saha iyo farqa gurasho ka qaadanaynin inuu beartiina iska galo wax ka cuno geeliina iska maalo oo xoolihii ka cabo caano ka noolaado waa u bannaan tahay masalada aan leenahay ninka xoolihiisa looma dhowaan karaayo beertiisa lama agmari karo xoolo geeliisiiyo lo-diisana lagama maali karo waa haddii uusan qofku baahi gaaroo badani u haynin laakiin hadday baahi hayso wixii isagoon farqaha ku guranaynin oo xogay waa ka cuni karaa nabiga waxaa la weydiiyey calayhi salatu wasalam xadiidka ibni cumar an arajulu yadkhulu alxaayita nin beer iska soo gelaya markaasuu nabigu wuxuu yihi yaakulu waa iska cunayaa hayra mutakhidin khubna isagoon farqa gurasho ka dhiganin oo farqaha isaga xaara isaga urursanin waana xadiis saxiixa sida sheekh albani saxi ibn maaja ku sheegay laba kun saddex boqol soddon iyo kow waxaa lamid ah xadiidkii kale ee nabigu calayhi salaatu wasalaam uu lahaa ida axadukum ala ataa axadukum calaa maashiya ninkiin xoola nool hadduu yimaado fain kaana fiiha saaxibuha falyastaadinu ninki la hadduu la joogo idan ha weydiisto fain adina lahu hadduu idna falyaxtalib walyashrab ha maalo hana cabo walam yakun fiiha axadun qofna hadduuna la joogin falyusawi halaatan saddex goor ha u dhawaaqo fain ajaabahu axadun qof haddii ula hadla falyastaadin idan ha weydiisto walam yujibu axadun qofna haddii uunan la hadlin falyaxtarib walyashrab ha maalo hana cabo walaa yaxmil idan wax ka qaadanin mar xadiis saxiix sida sheekh albani riwaa buqaali ku sheegay laba kun shan boqol labaatan iyo kow waxaa kaloo la simid xadiiskii nabiga sayd alkhudri ee nabigu lahaa qofkin hadduu beer yimaado oo doona faaraada an yakula inuu cuno falyunaadi saaxiba alxaaiqa talaatan ninka beerta la saddex goor ha u dhawaaqo fain ajaabahu wailaa falyakul hadduu la hadlo waa wanaag haddii kale ha cuno waidaa mara axadukum biibilin faaraada an yashraba min albaaniha falyunaadi saaxiba alibil aw yaa raaciya alghanam oo ninka ariga la joogayo ninkii gel la joogo ha yidhahdo fain ajaabahu wailaa falyashrab hadduu ajiibo haddii kale ha cabo halkaan soo sheegnay uu sheekh albani ku saxiixiyey iyo saxiix ibnu maaja laba kun saddex boqol iyo soddon waa arrintaasi markii ay gaajo iyo wax lamida ay timaado marka intaasina waa baabu diyaafa baabu aadaabi alakli aadaabtii cunitaanka iyo uu baab yahay qaabka in wax loo cuno sharcigu amray yushracu waxaa loo jiday lil aakuni ruuxii wax cunaya rag iyo haween yar iyo weynba atasmiyatu inuu bisinka qabto oo waa waajib waalaklu inuu ku cuno bilyamiini gacanta midig inuu ku cuno labadaba waxa uu daliila xadiidkii cumar bn abi salama saxiixeenka yaa gulaamu sami illaaha wakul biyamiinika wakul mima yaliika bisinka qabo gacanta midig ku cun waxa kusoo xigana cun wa min xaafatay acaami cuntada dhinacyadeeda in laga cuno ayaa iyadana sunno ah laa min wasatihi dhexda iyo bartanka in lagaga bilaabo maaha leanna waa xadiidka ibni cabaas ee ibnu maajah iyo tirmidi iyo axmed iyo keyrkood ay wariyeen uu nabigu yihi alayh salatu salaam albarakatu tanzilu fii wasati daacaat cuntada bartankeeda ay kusoo degtaa fakuluu min xaafatayhi dhinacyada ka cuna walaa ta'kuluu min wasatihi dhexdiisa ha ka cunina riwaayadka qaarkoodna waxay ahaayeen idaa akala axadukum dacaaman cunta hadduu cunayo falaa yaakul mina cala safxati raashinka dusha iyunan ka cunin walaakin liyakul min asfaliha hoosa ka cuniya hareeraha faina albarakata tanzilu min naclaha kobay kaga soo degeysa waa xadiis saxiix se sheekh albani ku takhriijiyay riwaab lkhaliil xadiidka raqamkusiya kun sagaal boqol iyo sideetan oo ah hal xadiidka koobaad wamimaa yaliihi waxa soo xiga inuu cuno ayaa iyadana mashruuca waana xadiidkii cumar bn abi salaam ee hadda aynu soo sheegnay gacantiisa warooreyaysa nabiga ku lahaa kul biyamiinika wa kul mimaa yaliika wayalcaqu wuxuu leefayaa asaabicahu farihiisa marka cuntada uu ka baxana faraha inuu leefaa sunnaa waana xadiidka ibni cabaas ayaan leeyahay ee saxiixan ku yilnay idaa kala axadukum dacaaman cunta haddii cuno falaa yamsax yadahu gacanta yuuna iska tirtirin xataa yalcaqaha aw yulciqaha ilaa isaga uu ka leefo ama reerkiisu ay ka leefaan wuxuuna ku daray xadiis jaabir oo muslim warinayay fainakum laa tadruuna fi ayi dacaamikum albaraka cuntadiinu kay barakada ku jirto ma ogidin xeerada in la leefana waa isla xadiiskaas laga wariyey jaabir in nabigu alayh salatu salam u amre muslim uu wariyey amara bilcaqli asaabici wasafa wasaxfa xeerada ee saxanka iyo farahaba in la leefo u amray walxamdi cinda alfaraaqi markaad cuntada dhammayso rabbi inaad ku xamdido ood ku mahadisana iyadana wax mashruuca weeye xadiidka imaam ee bukhaari warinayay inuu nabigu dhihi jiray alayh salatu salam raashinka marka la qaado weelka alxamdu lilaahi kasiira طayiba mubaarakan fiihi hayra mukfan walaa muudac walaa mustagnin canhu rabbana iyo xadiid kaloo tiro badan oo kusoo aroortay adducyadaas waducaa'i in la duceeyo oo qofkii loo duceeyo marka raashinka qofka laga qaado sida ducooyinkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee ay kamid ahayd xadiidkii cabdillahi bni musrin radia allahu canhu imaam muslim wariyey allahuma kfir lahum warxamhum wabaarik lahum fima rasaqtahum marka aadaabta ka mid maaha intii la cuno in la iska dareero iyadoon ciddii ilaahay khayr iyo wanaag looga baryin waxyaabaha kale nabigu uu ku ducayn jiray calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa allahuma acim man acamanii wasqi man saqaani ducooyin aada u tiro badan ayaa nabiga ka soo raray calayhi salaatu wasalaam sida xadiis kale saxiixa ee uu dhihi jiray akala tacaamukum alabraar tacaamakum alabraar wasallat calaykum almalaa'ika waaftara cindakum asaa'imuun sheekh albaanina uu ku tasixinayey aadaab zifaaf safxada sagaashan iyo sideed intaa kadib walaa yakulu ma cunayuu yihi mualifku muttakian isagoo dengigsan ama dhinac dhinac u jiifa isagoo dhinaca ama xusulka dhinaca dhulka ku haya inuu cuna lama ogola halkaa macnaan iska maraynaa mana xadiiska abi jaxayfe bukhaari wariyey ama ana falaa akulu muttakian anugu alo muttakiya dhinac dhinacna u dadbana u jiifa oo xusulka dhan dhinaca ku haya ma cunayo laakiin wax nahy iyo taxriimi kuma asixin kumana soo aroorin intaasina waa aadaabu alakli ayaa ku dhammaatay kitaabu alashribati ashribadii iyo waxyaabihii cabitaankii la cabayey ayuu kitaab yahay xalaashoodii iyo xaraamtoodii iyo aadaabtii intaba kullu muskirin wax kastoo waxwaala oo maandooriyaayey xaraamun xaaraam weeye waa lafdi imaamu muslim uu wariyey xadiidkii ibni cumar ou lahaa kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin xaraamun wax allaale wixii maandooriye oo dhani wuxuu dooni ha ahaado magacuu dooni ha wate xaraam weeye masalada labaad wamaa askara wuxuu waaliyo ee maanka bedele kasiiruhu wixiisa badani waxa haddii la badsado wax badan laga cunaay uu maandooriye noqdo faqaliiluhu intiisa yarna xaraamun xaaraam weeye waa lafdigii xadiidkii ibni cumar axmed ibni maajah iyo keyrkood wariyeen ma askara kasiiruhu faqaliiluhu xaraamun waana xadiis saxiixa sida sheekh albani ku sheegay riwaab lkhaliil laba kun saddex boqol toddobaatan iyo shan waxaa lamida xadiidkii uu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam kullu muskirin xaraamun wamaa askara alfarqu minhu wixii wax badan oo weel lagu qiyaasay uu xaaraantinimeeyo famil-uu kafi minhu xaraamun sacab intii u qaado xaraam weye waa xadiis saxiix riwaal qali ku sheegay sheekh albaani laba kun saddex boqol toddobaatan iyo lix waana min xadiis caaisha radi allahu canha wayajuusu waxaa banaan alinkibaabu in lagu qoysto oo casiirkii iyo sharaabkii lagu miirto fi jamiici alaaniyati weelasha oo dhan weel kasta in lagu qoysto waa banaan tahay waana xadiidkii burayda ee muslim wariyey kuntu nahaytukum cani ilashribati ila fi duruufi aladami fashrabuu ku caba fii kulli wicaa'in hayra an laa tashrabuu muskiran wax maandoriya laakiin ha cabina laakiin weel kasta wax ku caba oo ku miirta biyaha walaa yajuusu uma banaana intibaadu jinsayni laba nooc in la isku dhexmeelo mukhtalidayni isku darman laba nooc oo kala duwan isku darkooduna uu xogay maandooriya ama madax xanuun keenayo in la isku dara ma banaana waana xadiidka jaabir ee saxiixeynka inaha nabigu calay slam nahaa an yumbada atamru wazabiibu macan jamiican wanahaa an yumbada arutabu walbusru jamiican labada nooc in la isku daraba waa diiday waxaayo badanaa waxaa ka dhashaa layidhi ismaan maandooriyo inay noqoto laakiin ciladu dhabta waxay ku xiran tahay walaa tashrabuu muskiran wayaxrimu waxaa xaraama takdiiru lkhamri khamradii in khal loo badelaayay xaraam weeye oo ma banaana waxaana loo daliishanayaa in nabiga calayhi salaatu wasalaam la weydiiyey khamriga khalma laga dhigi karaa wa uu yidhi laa lagama dhigi karo sida imaamu muslim raximah allahu tacaala uu ku wariyey saxiixiisa wayajuuzu waxaa banaan shurbu lcasiiri casiirka iyo wanabidi in la cabo qabla khalayaanihi intaunan karin hadduu yahay wuxuu maalmo kadib wax isbedelaya ama marka la miro muddo kadib isbedelaya intaunan isbedelin in la cabaay way banaan tahay maalinkai nabiga alay salaam isagoo sooma loo keenay xadiidka abi hureyra ee sunanku ay werinayeen qaarkood markii sharaabku u arkay waxooga inuu yar kacsan yahay waa kii uu yidhi idrib bi hada alxaayid duribiga ku dhufo fa ina hada sharaabu man laa yu'minu billahi walyawmi alaakhir alla iyo aakhira dadaan rumaysnayn baa waxaan caba maandooriyaha waana xadiis saxiixa sida sheekh albani silsila saxiixa ku sheegay saddex kun iyo toban iyo saxiix ibnu maajah saddex kun afar boqol toddobaatan iyo laba wuxuu imaam muslim wariyay xadiidka ibnu cabaas nabiga alayhi salatu salam in loo qoyi jiray zabiibka oo maalinta iyo berri iyo berri kadib uu cuni jiray cabi jiray ilaa galabka saddexaad laga gaaro markaasuu kadib wuxuu dhihi jiray khaadinka iyo dadka kale hala siiyo isagoo inuu isbedela ka yaabaya nabiga alayhi salaatu wasalaam laakiin intuuna isbedelin waa la cuni karaa wa madanatu dalika arrintaa waxaa aada loogu maleeyaa bima zaada waxa ka bata calaa halaaata ayaami saddex maalmood ka badan wixii gaara ayaa aada loogu malaynayaa waana xadiidkii hadda aynu soo marray muslim wariyey ibni cabaas iyo xadiis kale oo lamida wa aadaabu shurbi cabitaanka aadaabtoodu an yakuuna waa inuu yahay weye bihalaathati anfaasin saddex goor inuu u neefsado qofku oosan hal mar cabitaan ku dhammaynin anas baa weli anas xadiidkiisi way saxiin ku yeelay nabigu calayhi salaatu wasalaam kaana yatanaafasu fi linaa'i halaatan saddex goor ayuu kala neefsan jiray cabitaanka wa bilyamiini miligta in lagu cabana iyadana waxaa weeye aadaabta ayay ka mid tahay miligta in lagu cabo lagu cuno nabigu calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa fa ina ashayطaana yaakulu wayashrabu bishimaalihi xadiidkii ka sugnaa wa min qucuudin fadhi in wax lagu cabana aadaabta ayay ka mid tahay wanaagsan waa xadiidka abi saciid ee muslim wariyey nabigu alay slam nahaa can shurbi qaa'ima taagni in lagu cabo muslim waxaa kaloo wariyey laa yashrabana axadukum qaa'iman yuusan ku cabin faman nasiya qofka halmaa falyastaqi haska mantajiyo laakiin arrintaasi waa sida wanaagsan haddii taagni ku cabase waa banaan tahay oo nabiga caleyh isalaatu wasalaam way ka asaxday xadiidkii cali inuu nabigu isagoo taagan cabay wataqdiimu laymani falaymani wataqdiimu alaymani qofka midigta in la hormariyo falaymani ka midigta haddii dad badan sharaab loo qaybinayo o la wareejinayo isna dadka in midigta lakala hormariyo waa xadiidka anase saxiixeynka in nabiga aleyh salatu wasalaam biyo waxawey caana lagu daray caana waxawey biyo lagu daray loo keenay midigtaysana acraabi baa fadhiyay biixisana abubakar markaasuu cabay acraabigu siiyey wuxuu yidhi falayman alayman falayman midigta ka wada midigta ka wada ayuu yidhi wayakuunu saaqii ninka cabaya wuxuu noqonaya dadka waraabinaya biyaha qaybinaya sharaf iyo cabitaankana aakhiramkan ugu dambeeya shurban cabitaan wax cabe isagaa ugu dambeynaya imaam muslim baa wuxuu wariyey nabigu caleyhi salaatu wasalaam inuu yidhi laa ashrabu xataa ashraba rasuulu lah sal sl nin baa saa ku yidhi markaasuu nabig wuxu yidhi ina saaqii aakhirahum shurban qofka wax waraabinaya dadka isagaa ugu dambeynaya wayusami fii awalihi awalkiisa bisminkuu u qabanayaa waana xadiidkii aan soo maray ee cumar bn abi salama waa ka kaga soo hadalnay walxamdu fii aakhirihi wayaxmadu fii aakhirihi aakhirkiisana alluu ku mahadinayaa waana xadiidkii nabiga calayh salatu wasalaam anas uu ka warinaya wax saxiix muslim ku yeelay ina allaha laa yardaa cani ilcabdi ilaha dalka waa ka raali noqdaa an yaakula alaklata inuu cunto cuno fayaxmaduhu calayha aw yashraba sharbata fayaxmaduhu calayha inuu cabo ama cuno oo ku mahadiya rabbi subxaana wa tacaala wayukrahu waxaa karaahiya atanafusu in lagu neefsado fi siqaay walkii wax laga cabay in lagu dhex neefsado waana xadiidka abi qataada ee saxiixeynka idaa shariba axadukum mad wax cabaya falaa yatanafas fi linaayi yuusan weelka ku neefsanin oo weelka yuunan afuufin macnaa waxaa leeyna ku dhex neefsanin ee banaanka ha kaga neefsado waxaa kaloo udaliila nafkiga iyo afuufitaanka in la diidayo xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ibn cabaas ee uu lahaa nahaa an yutanafasa fi linaayi aw yunfaka fiih weelka in lagu neefsado ama la afuufo ayuu nabigu diiday waana xadiis saxiixa sida sheekh albaani uu ku sheegay kitaabkiisa irwaa lkhaliil xadiidka raqamkiisu yahay kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddoba masalada xigta washurbu min famihi weelkii afkiisa in laga cabaayo ma banaana waana xadiidka abi qataada riwaayada bukhaari wariyey washurbu min fisi qaai nabigu ujeeday calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi malasada xigta mualifku idaa waqacat inajaasatu hadday ku dhacda fii shayin min almaayacaati wax waxyaabaha qoyan ka mid a ama dareera sida caanaha biyaha iyo waxyaabaha lamidka lam yaxila ma banaana shurbu in la cabo wain kaana jaamidan haddii wax engegan ama fadhiya sida subagii iyo lamidkaa sariirihii ulqiyad waxaa la tuuraya najaasadii iyo wamaa xawlaha wixii hareeraheeda war xadiidkii maymuuna ee bukhaari warinayey in la weydiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam jii ku dhacay subag oo ku dhintay markaasu wuxuu yihi alquuha wamaa xawlaha wakulu samnakum tuura iyadii wax hareeraheeda subagiinana iska cuna qaybta qoyani wuxuu deliishanayaa nabiga calayhi salatu wasalaam inuu yidhi way riwaayaadka qaarkood oo sunanka wariyeen wain kaana maayacan falaa taqrabu hadduu qoyan yahay ha u dhowaanina waana ziyaada daciifa mualifku wuxuu yihi masalada u dambaysa baabu lashriba wayaxrumu alaklu in la cuno waa xaraam iyo washurb in la cabo fi aaniyati dahabi walfidati weelasha dahabka iyo fidada waana xadiidkii xudayfa saxiixeynka walaa tashrabu laa tashrabu fi aaniyati dahabi walfidati ha ku cabina walaa taakun fi sixaaf fi sixaafiha suxunteedana ha ku cunina fa inaha lahum fi dunya walakum fi laakhirati iyagaa adduunka kale gaalada aan la ka baqaynin aakhirana idinka ale iyo xadiidkii umu salama ee ulaha nabigu inamaa yujaahiru fii batni naara jahannama naarta jahanama umbuliqaya ruuxaasi intaasina wa kitaabu alashriba wallah aclam